waa dadaasheen aadaadna noo farax geliseen hadday tahay wada shaqayntiinni horo ee aad ka shaqaynayseen fatahaadihii iyo amnigii sidaad isu garab taagnaadeen oo taladiinnu ay u midaansanaadeenna waa idinkaga mahad celinaynaa soo dhowayntiinnana waa ka mahad celinaynaa annaga maalmahan howlo shaqaan muqdisho ugu jirna alxamdulilah ilaahayna waa na sama keenay soo dhowayntiinna sidaad ogtiinna waxaa nugu soo foolle cali masaarkii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle wufuud ballaarana imaan doonta haddii ilaah yidhaahdo oo madaxweynuhu u soo horreeyo dadaalkiinna iyo maaragtay soo dhowayntiinna isku duubnidiinna sii wada insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo hadday dhanka amniga tahay hadday soo dhowaynti tahay iyo hadday martigelinta tahayba qayb weliba inaad dadaashiina laydinka rabaa maamulka degmada iyo midka gobolkaya guud ahaan xildhibaanadii wasiiradii soo dhowaynta ka qayb galana waxaan leennahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin dadaal badanaa layska rabaa howl ballaarana nagu soo foolle ilaahay ha noo fududayaan leennahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin annaguna safarkaynu guulow ku soo dhammaaday